halkani waa raadiyaha ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada uu fadhigiisu yahay magaalada nairobi ee dalka kenya waxaad naga dhagaysanaysaan mawjada gaaban ee dherarkeedu yahay lix iyo tobanka mitriban una dhiganta toddobiyo toban kun sideed boqol shan iyo afartan megahartis saacadda geeska afrikada bari marka ay tahay saddexda ilaa afarta galabnimo waxaad kaloo naga dhagaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo o r g
kulanti wacanna dhegaystiyaal maanto arbaca waa afar iyo labaatanka bisha abriil sanadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka kuna soo dhowaada idaacaddeenii oo qodobada maanta aan idinku hayno ay ka mid yihiin tuulooyin ka mid ah degmada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud oo abaare ka jira dartood dadkii ku noola ay uga barakaceen sidoo kale degmada dhahar ee gobolka sanaagna xanuunka kuudiyaha ayaa laga soo sheegayaa annagoo waraysi ka hayna doctor yuusuf axmed oo ah dhakhtarka cisbitaalka guud ee degmadaas oo aan ka waraysanay bal cudurkan iyo siyaabaha loola tacaali karo waxaan kaloo idiin haynaa abaaro ka jira gobolka waqooyi bari ee kenya oo iyaguna keenay inay xoolo badan dhintaan wakhtigan barnaamijkeenni tacab barnaamijkeenni xoolaha iyo wararkii qiimaha xoolaha ayaad sidoo kale maqli doontaan anigoo maxamed xasan ayaa barnaamijka idiin soo saaray aanse ku horrayno warkeennii oo uu maanta inoo akhriyo cabdijibbaar maxamed
abaaro daran oo ka jira waqooyi bari kenya ayaa keenay in goobaha qaarkood xoolihii lasugu keeno meelaha biyaha leh halkaas oo aysan ka jirin wax baad ah iyadoo xoolo badani ay ku dhimanayaan wakhtigan xuseen xasan warsame oo ka mid ah xoolo dhaqatada ku nool deegaanka madiina oo galbeedka ka xiga deegaanka dhardhaab ayaa ergu ugu waramay dhibka haysta ilaa hadda lix kun ama toddoba kun kudhawaadna way dhimatay haddii xoolihii way iska turan yihin mogta markay meel roob ku dhacaan yaaba ninkii lacag heli karina gaari uu ku dalbashaa ninkii luku gaari karina intu wixii xunukaa iska reebo wixii dhaqaaqi kara luudiyaay midku meel roob ku dhacay oo loo carari maba lahaba dagaalada yemen ka socda ayaa ku riday laba jiil oo dadka waddankaasi ah rajabeel siday warbixin cusub ku soo saartay xafiiska barnaamijka horumarinta qaramada midoobay ee u n d b xog uruurintan oo laga sameeyey sida dagaalka waddankaasi saameyn ugu yeeshay dadka ayaa ujeedkiisu ahaa in lagu ogaado hanaanka horumarinta bulshada waddankaas qaabka dagaalka u ragaadiyey waxayna daraasadani ka dhigtay in dhibaatada dagaaladu geysanayaan ay sii kordhayso ayna qaadanayso in tobanaan sano waddankaasi mar kale ka soo kabto burbur gaaray haddii colaadu dhammaato qaramadii midoobay ayaa sheegay in dardargelinta qaraarka nambarkiisu yahay siddeed iyo toban siddeetan iyo siddeed ee ku aadanaa tacdiyada galmada ee haweenka lagula kaco la meel mariyo qaraarkan oo dowladda jarmalku soo jeedisay ayaa toban sano qorshihiisu socday ayadoo ujeedkiisu ahaa in lasoo afjaro kufsiga ka dhaca goobaha dagaalada wadahadal wakhti dheer qaatay ayaa xubnaha golaha ammaanku isu raaceen iyadoo ay goobjoog ka ahaayeen haween ka shaqeeya dhinaca bedqabka haweenka kufsiga loo geysto xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio gatres ayaa sheegay marka qaraarkan la dhaqan geliyo in ururka haweenka leeyahay ay horumuud ka noqonayaan la socoshada xadgudubyada kufsiga iyo goobaha ay ka dhacayaan warkii oo aad ka dhagaysanayseen raadiyo ergo waa inaga intaa maanta
aad ayuu u mahadsan yahay cabdijabaar maxamed oo warkeennii inala socodsiinayey haddaan fiirino dhinacaas iyo gobolka galgaduud tuulooyin ka xiga dhinaca bari iyo waqooyi degmada dhuusamareeb ee xarunta gobolkaas ayaa dadkii ku noolaa waxay uga barakaceen abaaro deegaanadaas ka jira sida uu warbixintan inoogu soo diray wariyaheenna cabdirasaaq haajirow shan tuulo oo ka tirsan degmada dhuusamareeb kana xiga dhinaca bari ayaa dadkii deganaa ay uga qaxeen abaaro iyadoo labadii toddobaad ee ugu dambeysay lixdan iyo shan qoys oo ku harsanaa deegaanadaas ay ka hayaameen waxaana ay aadeen deegaano kale oo ka tirsan gobolka galgaduud guddoomiyaha tuulada galo oo tuulooyinkan ay hoos yimaadaan siciid cali mire ayaa raadiyaha ergo u sheegay in baahida ugu daran ee dadku uga barakacayaan tuulooyinka ay tahay markii biyihii la waayey xoolihiina dadka ay dhaafeen dantuna ay ku khasabtay in meelaha xeryo barakac ugu dhow ay aadaan markii siday roob isu waayeen ay waayeen way kala tageen been cabdi faarax faragooye cidaa hadda guuray oo deegaankan oon iyo baahila waa kala cararay saragooy aaday wey jiraan dadkii saddex diraacood oo lasoo maro abaaro lasoo maray geel awala ku tegey oo awalay ku tagtay dameera la isticmaali jiray dameerkii markii raashinka la isticmaali jiray raashinkii dunyadii dadkii loo waayey wax saaca dhul dhul xataa hadda loo mari kara xataa ma aha dhulka fuugna way goystay abaaruna way goystay biyo la-aantii waa sidoo kale guddoomiyaha deegaanka galo ayaa sheegay in deegaanadaas ay ku noolaayeen qiyaastii saddex boqol iyo siddeetan qoys kuwaasoo dhammaantood ka wada barakacay deegaanadoodii waxayna qoysaskaas tageen dhowsamareeb iyo tuulooyin kale oo ka tirsan oo kale ah ceel dheere beercabdi faarax gadoon iyo faragooy dadka ayaa cabi jiray afar ceel gacmeed oo ku yaala galo laakiin waa ay ka gureen deegaanada hadda gebi ahaanba la faaruujiyey waxaa ka mid ah qansaxley labiraaca weysraac meehanaaw iyo deegaanka galo meesha ugu dhow waxay dhuusamareeb bari ka xigtaa konton iyo shan kilomitir qoysaska ka guuray galo waxaa ka mid a daahir maxamuud magan bishii abriil bilowgeedii ayuu degay deegaanka faragooy oo bari ka xiga dhuusamareeb toban kilomitir halkaasoo uu ka waabtay aqal cooshada isagoo ka hadlaya goobta uu hadda yimid waxa uu ka helay ee sababta u yimid ayuu sheegay magaalada xaggeeda loo dhawaanayaa oo waxaa la rabaa magaalada maaragtay yaalada iyo xamaal wixii xamaalo kale ay magaalada aadaan may macnaha magaalada kusoo hoogay magaalada u dhowya tagaad uguma imaano ama haya adeeg ama maaragtay biyo yaala ama baad yaala ma lahayn biyo la-aanta kala mid waa
daahir waxa uu deegaanka lasoo degay labaatan neef oo arya oo uga haray shan iyo konton neef oo uu lahaa xoolahaas waxay dhinteen bishii maarso wuxuuse sheegay inuusan wax rajo ah ka qabin inta hartay oo haddaba maalin kasta uu baktiyo ayna caato yihiin oo aan cidi ka iibsanayn daahir hadda wuu quustay dantan waxay ku qasabtay inuu magaalada soo dul dego isagaoo ka sheekaynaya deegaankii uu ka yimid dhibaatada ku haysatay ayuu sheegay in saddex sano oo deegaankaasi uu roob la-aan ahaa oo uu isku dayay inuu jiilaalka sii deganaado taasina ay sababtay in lagu yeesho lacag dhan kun afar boqol iyo konton doolar oo biyo iyo raashina deynta waxaa ku leh booyadaha biyaha dhaamiya iyo baqaar raashinka uu ka qaadanayay waxaana uga qorshaysan inuu ku bixiyo afar neef oo geel ah oo uga haray labiyo toban neef oo geela oo uu lahaa loona kaxeeyey deegaanada waqooyi ee galgaduud waxaan isleeyahay ariga hadda lalaasimeeyo ahaay hadda oo saaka cidda u baxay meesha la yidhaahdo bishaan hadda oo aan ku jirno bisha ka horeysana adugu ilaa kontameeyo ahaa ma garan marka xoolihii waxay usoo dhamaadeen saddexdii sano oo hore iyo haddeer intaan hadda la joogo inta ka dhexaysay soo dhamaadeen laakiin adiga bishaan hore konton oo ahaa daahir qoyskiisu wuxuu ka kooban yahay labayo toban qof wuxuuna weli cunaa raashin dayna iyo kaalmo uu ka helo dad ay qaraabo yihiin waxaana hadda kula sugan tuulada afartan qoys oo kale oo tuulooyinkaas ay kasoo wada barakaceen faadumo yuusuf maxamed waa hooyada shan caruura waxay toddobaadkii hore soo degtay deegaanka beer cabdi faarax waxayna kasoo guurtay deegaanka cawaysraac oo bari ka xiga dhuusamareeb konton kilomitir lixdan neef oo ariya bishii ugu dambeysay ayay ka baxeen iyadoo faramaran ayay hadda ku nooshahay aqal coshad ah iyada oo ka hadlaysa sida nolosheedu ay ku tahay goobta ay soo degtay waxa ay sheegtay
dad iyo dunyadu kalama haraan been hadda ka horan iyada aysan naf weyn maahan waxa uu cuno ilaaheeya moohaye wax hadda meel u saaran ay cunaan male dad wax loo keeno iyo wax si lagu helo ilaahay og yaha maahan xoo sunno aan biilna ma qaadano baalka la yirahdo biilna siyada biil ma qaadano wax dad qaraabo oo ku huri waayo oo meelal marba si lagu helo hayaata ku nool maya macnaha waa dad oon markii oon markii meelo magaalada ilasi carara aabda oon wax si lagu helo meel oon wax ka karoon oo iska qaraabo
faadumo ayaa raadiyaha ergo u sheegtay in caruurteeda saddex ka mid ah ay u geysay adeerkood oo dhuusamareeb degan halka labada kalena iyadoo ay hayso odaygii qoyska ayay sheegtay in toban neef oo geel ah oo afar bilood ka hor ula hayaamay deegaanka xanan buure oo dhuusamareeb waqooyi ka xiga konton kilomitir waxaana ay sheegtay in muddadaas aysan is arag faadumo yuusuf maxamed waxa ay raadiyaha ergo u sheegtay inaysan wax qorsho ah u hayn qoyskeeda meel ay wax ka bilowdana aysan garanayn inkastoo ay kasoo ag dhowaatay dhuusamareeb guddoomiyaha tuulada galo siciid cali mire ayaa raadiyaha ergo u sheegay in xilliga xoolaha ay dhammaanayeen ay la xiriireen dhakhaatiirta xoolaha ee gobolka dhibkusa uu yahay xaalufka jira oo aysan waxba ka qaban karin cabdirasaaq xarsahajirow idaacadda ergo magaalada gurceel aad ayuu mahadsan yahay cabdirasaaq haajirow waa warbixintaas inala socodsiinayay halkaad ka dhegaysanaysaanna waa raadiyaha ergo iminkana haddaan aadno dhinacaas iyo gobolka sanaag labadii bilood ee lasoo dhaafay waxaa degmada dhahar ee gobolkaas barigiisa ku taal ka jiray cudurka kuududiyaha haddaba waryaheena maxamed saalax oo gobolkaas nooga soo warrama ayaa arrintan wuxuu waraysi kala yeeshay doctor axmed yuusuf dhakhtarka cisbitaalka guud ee degmada dhahar waxa uuna weydiiyey bal cudurkan iyo xaalkiisu hadda sida uu yahay xanuunkan kuduudiyaha la yidhaha ama kuduudshaha oo fasiga u yaqaano afka qalaadna waxaa lagu yidhahaa jikungunya ama sawaaxiliga xanuunkan waa xanuun virusa weeye oo ay kaneecada qaybo kamid ay gudbiyaan xanuunkan wuxu inooga yimid wadamada caalamka o dhan uu ku dhacaa markii horreysay waa xanuun lagu arkay koonfurta tanzania kun sagaal boqol iyo labayo kontonkii meelahaas hadda caalamka oo dhan waa xanuun ku dhaca hadba maaragtay deegaan cusub oo xanuun ku fida weye waxaana keena maskuuta ama waxaa lahaha kaneecada qaybka midig maarata cudurka qaada
waa tahay
marka xanuunkan waxa weeye marka wuxuu keena calaamadihiisa waxa qandho badan buu leeyahay wuxuu leeyahay madax xanuun iyo curuuqaha qofka xanuuna ama barara wuxuu keenaa finan kasoo yaaca jirka ayuu keenaa marka qofka uu ku dhaco laba casho ilaa laba iyo toban casho ayuu calaamadaha kusoo saaraa
marka doctore bal hadda ka waran maxaa lagula tacaali karaa waxaa jirta dhibaato kale oo ah dadkii inay irbadii ama dhakhtarkii oo kale ka baqayaan kuleeyihiin dadku irbadaha way ku dhintaan bal arrimaha haddii aad dadku ka shaafiso
ha horta waxa weeye dadkeenu waxa weeyaan maaragtay wacyigelin ma haystaan oo ma fahamsana xanuunkan iyo waxa keenaya waxaa jira qaladaad badan iyo waxyaabo badan oo kuturkitaana oo meel ay ka keeneen aan la garanayn oo isla dhex maraan oo ay sheegaan oo ah inaan dhakhtar la geynin inaan dawo la siinin in irbada lagu dhinto waxaasoo dhan waa war aan sal iyo raadsoona lahayn xanuunkani sidiisaba waa xanuun aada maaragtay udhib badan oo curuuqaha xanuun badan ku sameynayo qofkii kama maarmaayo qandhajebin kama maarmaayo in maaragtay xanuunkii iyo laga biyo haddii uu cilado kale kusoo saaray laga daweeyo marka daawo wuu u baahan yahay sida xanuunada kale oo dhan qofku daawo ugu baahdo ayuu kana ugu baahan yahay waxaa loo baahan yahay dadka aada loo wacyigeliyo oo maaragtay hay-adaha ku shuqul kale iyo wasaaradaha caafimaadku inay ka howlgalaan oo sida xanuunada kaleba ay maaragtay wacyigelin ugu sameeyaan kama wacyigelin buu u baahan yahay in dadkii la fahamsiiyo waxyaabaha keena la fahamsiiyo waxaa lagaga hortegi kara la fahamsiiyo bay u baahan yihiin waa tahay marka doctore maxaa u daawo ah ama lagaga hortegi karaa
ha xagga daawada xanuunkani waa virus weeye sida virusyada kale oo kale uu lamid yahay wax daawo ah ma laha laakiin wuxuu leeyahay maaragtay kaalmaatig wax la yidhaahdo ama xanuun biye in qofka in qofka xanuunka laga jebiyo marmarka qaarkood wuxuu soo saari karaa xanuuno kale uu horseedi karaa oo qofka ku keeni karaa oo sida brosifa ama qufac sida shuban waxyaabaha kale iyagu daaweyn caadiya bay leeyihin laakiin haddii uu yahay waxaan maaragtay yaro iska sahlan oo xubnaho keliya uu qofka ka haleelo kaalmaatig baa iskaga filan qofkana dadkana isku si uguma dhaco qofkuu si yaro sahlan ugu dhacaya qofku maaragtay aada u tabacaaninaya oo cilado kale kusoo saaraya intuu qofka haynayaana way kala duwanaa
kaalmaatigaas kaalmaatiga marka maxaa kamid ah qofka hadda ku dhegeysanayo kala
kaalmaatiga waxaa kamid a xanuunbiyaasha maaragtay siiba kuwa aan caloosha iyo waxba yeelahayn oo aan gaas iyo waxba fiicinahayn baracitimolka iyo banadol waxa la ilaayo qandhajebinta caadiga irbadahan caadiga ee qandhajebinta ah qofka waa la siin karaa oo xanuunka lagaga biinayo haddii aanu kiniin laga karahayn waxaa la siin karaa suuq celin haddii uu qofkii uusan wax qaadan karin oo ama teedka uu ka xirmaya oo aanu cuntan aanu ayaamaha cunin waa la siinaya waxyaabaha noocaas waxaa la siinaya masaajooyin ama boomaato jirka loo mariyo loogu qaboojiyo inta uu xanuunku hayo waxyaabahaasaa kaalmaanka soo horseelaya waa tahay doctore aad baa u mahadsan tahay si fiicanna waa u sharxday dabcan bal waxaa ka warantaa xanuunkan ma loo dhintaa dad badan dad badanna waxay leeyihiin dad badan baa hadda u geeriyooday bal tiro rasmiya ma jirta oo cisbitaal ahaan haysaan oo la dhihi karo wuu geeriyootay mase loo dhintaa horta
maya horta maaragtay wax hal qofna ha ahaatay hadda aan ahayno leena kaskaasi wuxuu u dhintay qofkaasi kululii horta ma jiro waa tahay oo la odhan karo xanuunkanna xanuun xanuunada si ay dhimasho u keenaan kana uu keeni kara haddii uu keeno waxa la yidhaha complication ama saamayn xun laakiin hadda wax maaragta baaritaankiisa sida saxdaa loo xaqiijiyo oo viruskan lagu sii baaraana mashiinadaas weli horta waddankeena lagama helo oo waxyaabaha aynu u baahan nahay oo xaqiijin kara inuu yahay maaragtay inuu kududiyo yahay qofkan waxa haya marka xanuunkan ilaa hadda wax aynu odhan karno si rasmiya qofku wuu ugu dhintay maba jirto ma jirto inta badan boqolkiiba sagaashan dadku way ka kacaan wax dhibana kumaba keeno oo si sahlan oo safmaraba ugu dhacaa laakiin dadka qaarkoodba uruuqaha uu maaragtay ilaa laba maaragtay bilo ilaa sanaba uu kaga sii jiri karaa waxaynu odhan karna wuu qofku u dhiman karaa ma aha marka dadka haatan qaarkood xaafadaha qaar waxay sheegayeen dad ay geeriyoodeen oo xanuunkaasi hayo ma xanuuno kale oo uga helin kara ba baa loo sababayn karaa sax xanuuno kale oo uu horseedi karo oo sidaan hore usoo sheegay haddii uu shuban keeno haddii uu qufac badan oo qofkii barakiisa uu ku keeno xanuuno kale haddii uu keeno qofkii dhiig la-aan badan oo haddii qofku waxaadan waayo waxyaabo badan oo kale horseedi karo qofku uu dhiman karo xanuuno kale iyaga keeni kara oo isagu hadduu doono sabab u noqon karo
waa tahay dadkii haatan dhowr qof oo kala duwan oo aan ka waraystay sidoo kale waxay sheegeen inay daawo dhaqameed oo kale isku daaweeyeen oo qaarkood ka gareeyeen ka waran waxyaabaha kale ay isticmaalayaan oo sanaca soomaalida
ha sanaca soomaalida horta dadku dadkeenu sida inta badan intaan aragnay inta badan qofka way hayaan oo gurigay isaga daayaan oo waxa kala daawo iyo waxa way ka ilaaliyaan oo waxa weeye xanuunkii bay maaragtay qofka ku eegaan ma ogtahay iyagoo ka cararaya in daawo iyo waxay siiyaan marka way iska jiraan dad daawo dhaqameed iska isticmaala laakiin wax wax maaragta faa'iida oo ku jirta oo ay xanuunka qofka ay ka dejin karaa ma jiro
waa tahay isbitaalka ka waran dad kiisaskaas oo kale ama haya intee wax la egdin yihin
ha dadku way iska badan yihiin hadda xilliga kan dad badan oo xanuunkan hayaa way yimaadaan mar kastaba waa dadka yimaadaana waa dadka uu xanuunku kusii yaro taagan unbaa yimaado oo uruuqaha maaragtay uu ka hore uga bixi waayo unbaa yimaada iyo dad waxaa yimaada iyaguna uu saameyn kale ku keenay oo xanuuno kale oo uu horseeday oo kale dadka labada labada dad baa yimaada ma badan yihiin marka tirada markaas oo ma la dhihi karaa dad badan buu hayaa
ha waa la dhihi karaa dad badan buu haya ha xilliga kan weliba bilahan ilaa laba saddex bilood ahaa dadka aada buu u hayay
waa tahay dictore marka maxay tahay taladaada iyo soo jeedintaada aada bulshada siinaysid
ha waxa weeye horta xanuunkan waxa waxa weeye inta badan wuxuu ku gudbaa sidaynu sheegnay kaneecada marka waxa waxa fiican in dadku inay ka xidhaan mara kaneecada daaweysan in meelaha maaragtay qoyaan kale ay kaneecadu ay ka dhalato inay inay inay iska fogeeyaan oo qoyaanka badan in maaragtay ay guryaha oo kale ay hawada u furaan oo meelaha huurka badan iyo inay iska ilaaliyaan mara kaneecadana inay inay ku dadaalaan markasta ay ka xidhaan ayaa ayaa ku dadaa ayaa ayaa fiican inay ku dadaalaan dadku waxoo fiican qofku marka uu meel kala tegaayo ama uu deegaan kala meel kala tegaayo waxaa fiican in inuu sii qaato marakaneecada iyo waxyaabaha kale si uu uga digtoonaado in xanuunku uu ku haleelo inuu kaasi wuxuu ahaa doctor axmed yuusuf oo ah dhakhtarka cisbitaalka guud ee degmada dhahar oo u warramayey waryaheena maxamed saalax
astaamaha cudurka jadeecada waa astaamaha ugu badan oo lagu arko waxaa ka mid a qandha aada u badan in cunuga lagu arko inuu qufac badan yeesho in uu maxay ato diif badan iyo waxaas oo yeesho in afka uu gaduuto in maxay ta ay kasoo baxaan afka gudihiisa dhibca dhibca cadcad ah kadibna cunuga korkiisa o dhan inay kasoo baxaan shururuc aada u badan oo guduud iyo korna u qaadan oo kasoo bilowda maxay ahayd kor iyo wejiga iyo madaxa kadibna jirka intiisa kale ku fida oo ilaa ay afar maalmood shan maalmood jirkiisa kadibna baaba-a calaamadaha lagu yaqaano cudurka waa intaas iyo indhaha oo gaduudta conjunctivitis wax la dhaho oo ah indhaha oo gaduud noqda marmar isku dhaga fiish yeesha oo gaduud noqdaan marka cudurada waxa ugu badan waxaa indhaha khandhada badan afka oo gaduuta iyo shururuca kasoo baxayo oo jirkiisa dhan wada qaadayo marka intaas cunugii lagu arko waxaa la dhihi karaa cunugan wuxuu qabaa jadeeco qandho badan ayuu leeyahay cunuga wuxuu noqonaa cunug aada tacbaan oo indhaha xataa aan kala qaadi karin markuu haleelo waxyaabaha ugu fiican oo in la qabto u baahan waxaa in qandhada laga jebiyo cunuga maadaama qandhadaas tirada badan ilmaha waxay u keenaysaa inay wax qaada waayeen inay gariir u keento marka in qandhada laga jebi oo ah in biyo badan madaxa maxay ta mare loo qooyo madaxa laga saaro qandhada saas looga jabsho in aan la siinin asbrin iyo waxaas oo laakiin baristamol waa la sii karaa hadaa la heli karo kadibna in cunuga la siiyo vitamin a oo aada ugu muhiim ah marka uu cunuga cudurka haleelo in cunto fiican oo nafaqa ee la siiyo qofkii uu halee gaari karo inuu keeno goobaha caafimaadka oo ugu dhow marka intaasoo dhan laakiin waxaa ka fiican cudurka inuusa ilmaha si uusa ugu dhicinba in laga hortago ka hortagaasna maxaa ugu muhiimsan in laga tallaalo carruurta caruur kasta oo ku dhaca maxay ahata oo yar oo jira sagaal bilood in la geeyo goobaha caafimaadka oo tallaalka oo laga heli karo sida m c hado kale isbitaaladoo kale meeshay rabtaa noqota in la geeyo lagana tallaalo taasna waxay yareynaya inuu ilmihii cudurka kuba dhicinba oo uu yahay ka hortag weligiis dambe inuusa cunugaas jadeeca ku dhicin caruur kasta oo laga tallaalay jadeeco wuxuu haystaa difaac noloshiisa inuusa jadeeca dambe ku dhicin marka waa wax aada u muhiim ah oo boqolkii boqol laga hortegi karo laakiin waxaan u baahannaha inaan caruurteena soomaaliyeed dhan la tallaalo hal cunug haddii la tallaalo cunuga kale uusa tallaalin waxuma talayso si cudurka looga hortago waa in ilmaha dhan caruurta soomaaliyeed boqolkiiba siddeetan in la tallaalo haddii taas la gaaro cudurka waa laga weynaya waddanka soomaaliyeed
halkani waa radio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
halkaad naga dhegaysanaysaanna waa raadiyaha ergo waxaa inoo soo socdaa wararaysi ku saabsan abaaro ka jira dhinaca waqooyi bari ee waddanka kenya iminkase aan fiirino wararkii qiimaha xooluhu sayladda ay naga soo gaadheen wariyaheenna magaalada jowhar maryan sheekh cabdi ayaana maanta ku eegaysa sayladda degmada jowhar
kulanti waxaan oo wanaagsan dhegaystayaasha hawada naga dhegaysanaysa ay meel kastoo joogtaan iyo si kastoo aad noo maqli kartaan kuna soo dhowaada barnaamijka qiimaha xoolaha oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada jowhar ee xarunta maamul goboleedka hirshabeelle barnaamijkan xoolaha waxaa marti noogu ah yuusuf axmed ducaale oo isagu dulaalka ah sooyladda lagu iibiyo xoolaha dhinaca ariga cabdi udow cali oo isaguna iibiyo dhinaca lo'da waxaad kaloo ku maqli doontaan aadan daa'uud axmed oo isaguna ka dulaalo dhinaca geela yuusuf axmed ducaale waa mid ka mid a ragga dulaalada wax ka dulaalo ariga noocyadiisa kala duwan yuusuf bal waxaad faahfaahin naga siisaa ee maalmahan ariga ee nooca kuwa dhalaa iyo kuwa kale qaybta birmada ee xamar loo dhoofiyey imise ayay joogtaa maanta aad iyo aad ayaa umahadsan tahay maryashe cabdi wallaahi maanta ayaantan xoolaha aad iyo aada yacni ay u sara mareenay qiimahoodana aada u kacsan yahay ariga jarka oo aan xamar u gadno waa mid zaa'ida maadaama qiimihiisii ayaantan labadan isbuucaad oo u kacay birimada waxaa lagadaa ariga yacnii qiimaha ugu sarreeyo xamar ere xamarka oho jarka eh waxaan aragnay saddex malyan ilaa saddex malyan iyo shan boqol horgeyda waaweyn oo jarka ohoo la gaday maadaama uu ahay awal laba malyan laba malyan iyo laba boqol marka qiimaha waxaa keenay xilligan waa neefka xilligan loo iskugu yimaado jarka eh jiilaalki dhiiggale maadaama uu daba dheeraada jiilaalkii waxaa la iskugu imaanaa ninkaas halkaas neef oo xoolaha soo dhaqaalaysta oo jarka oo hukaysto kan ganacsiga ahne oo jarkaas oo asigana uu rabo ayaa yacnii qiimihiisa aad oo u kullaaday waa tahay neefka jarka ee hadda xamar ah u iibisaan imisoo marayaa berimadiisii sugunta iyo teerso berima imisoo maraa berima wuxuu marayaa saddex malyan neefka suguntada laba malyan teersada malyan iyo siddeed boqol malyan iyo toddoba boqol
idahoo kale jarka ee imisoo marayaa neefkiisa berimada wallaahi birimada kale ma liidano aricadka iyo idaha neefafka jarka waxaa la iibinayaa ilaa idaha yacni waxaa la iibinayaa laba milyan iyo shan boqol laba milyan iyo toddoba boqol waa arigaas marka neefka oo birimada oo jarmada galo suguntada ilaa iyo milyan iyo siddeed boqol milyan iyo toddoba boqol teersadana waa milyan laba boqol ilaa iyo milyan iyo boqol ari dhaqaalka imisa la iibinaya hadduu jiro dhaqaal ariga dhaqaalka waxaa la iibiyaa yacni ceesaamanka milyan iyo laba boqol ilaa iyo milyan iyo saddex boqol ilaa iyo- ilaa iyo milyan iyo shan boqol waaye ari kawaankoo kale imisa la iibinaya birimo sugunta iyo teerso wallaahi ari kawaanka asigana yacni naftarkiisa kama liidano ari dubaaxa la yidhaahaa waxaa la iibinayaa milyan iyo saddex boqol birimadii milyan iyo afar boqol suguntadii ilaa iyo milyan laba boqol asiga naftarkiisa milyan milyan ayaa u yar eri eri kawaanka laqala teersada milyan ayaa u yar orgida yaryarka la dhoofinaya oo dibadaha loo wadoo kale imisa la iibiyaa birimo sugunta iyo teerso wallaahi ori- eri jaqaaqa ama eriga eriga wanqarka loo yaqaano oo la dhoofiyo waxaa la iibiyaa birimadiisa malyan suguntadiisa yacni siddeed boqol ilaa iyo lix boqol ayaa u yar maantadan la gadaya teersadiisa lix boqol ayaa u yar ari ariga yacni een, sida tiradii loo keeni jiray waa ka yar yahay waxaana sababay yacni nin walba wuxuu leeyahay maadaama aad awal meeshii een, hal neef ama yacni laba- saddex neef ugu yaraan uu kasoo wadi lahay hadda halkii neefoo yacni ugu jiro ama aad eh, ugu samato bixisaa neefka kaleento ayaa sababtay maadaama oo neefka oo ugu yar hadduu keeno uusan waxba u goynaynin taasaa yacni keentay inuu ariga tiradiisa ay yaraato soo- saylada haddana waxaa la yidhaahaa soomaalidu waxay u taqaanaa hogo sideedaba hogada eriga saasuu qaali u noqdaa oo neefku yacni hadduu naq u da- hadhowdi marka qaymihiisa waa u saramaraa neefka jilcan diba u dhiganaa sida neefka oo birmada xilligan oo kaleento ayaa hogada la gataa maadaama uuna dhiig neefka oo hadda xilligan oo kaleento jarka eh waaba xilliga lagu xisaabtamo oo la gato maadaama uuna eriga hadhowdii roob hadduu da'o uusan dhiig ouna ou- uu ku siyaadaynin ama sarar ku siyaadaynin laakiin neefka jilcan ay si miri dib u dhigtaan xilligan oo kaleento waxaa sayladaha u badan ariga jarka eh si la yskaga bixiyo maadaama oo ariga kaleento oo asina ro- haddii naqa ama roobka u da'o guga curto uu si u soo cayilo Ee, walaal marka hore magacaa aniga magacayda waxaa la yidhaahaa cabdi udow cali walaal cabdi meeqa sana ku dhex jirtay wax badan aan ku dhex jiray ilaa iyo ade muddon labaatan sana aan ku dhex jiraa macnaha suuqan aan dhex jooga bal waxaa marka hore nooga sheekaysaa suuqa qaabkiisa xoolaha la keenayo ee, waxaad aragtaa adiga waxaa tahay dulaal ka dulaalo ee, xoolaha lo-da laakiin waxaa la keenaa ariyaa la keenaa geelaa la keenaa bal suuqa haddii aa qiimeyso waa sidee xaaladiisa wallaahi suuq walaale wakti xumun waa lasiiga jooraha suuqa macnaha xoolaha maasha allah waaye waa la keenaa laakiinsan abaar baa hadda iska jirto xoolaha kuwaas oo la keenaayana baneef baneef oo cuna macnaha maadaama xoolaha ay abaarta ku daahday kuwa la keenayo lacagta maanta laga bixiyo ee, waxaa loogu bixiyaa badar geleyaa loo dhabalaa boorshaa la siiyaa ee, buunshaa loo gadaa adiga macnaha waxyaalahaasaa neef neef is cuna saasaa suuqa loo keenaa walaali waa tahay ee, bal waxaad nooga warantaa ee, idi- adiga waxaad ka dulaashaa lo-do kale ee, neefka birimada ee saca irmaanka lo-da imisuu joogaa neefka irmaanka oo birmada oo loo guduudo walaalay saddex iyo toban milyan oo jooga suguntadiisa meequu taagan suguntadiisa waa kow iyo toban milyan teersa meeqaa maanta la iibinaya toban toban maxaa ka wada toban milyan toban milyan
ee dibiyada dalabka hadda suuqa ku jira maanta waa kee waxaa ku jiro su- dibiyada shan jirka ee shan iyo shan macnaha amaba macnaha ilaah kuma darada lix jirka maaha adi- dibiyada shan jirka ku suuq maanta suuqa aad loo aad loogu xiiseeyaa aawo dibiyadii sideed jirka toddoba jirka xagay ka bixeen dalabkoodii dalabkoodi maanta ma la gadaynin ma la gadaynin macnaha mana jiraanba qoladii qaada qabta maba joogaaba hadda macnaha kuma arkin suuq waa tahay dibiga shan jirka ah ee lo- gaduuda imisaa birmadiisa la iibinayo dibiyadiisa sagaal milyan sugunta toddoba milyan teersadiisa waa shan milyan iyo shan boqol Ee, waxaa kalood nooga warantaa ee lo-da lo- kawaanka la yidhaho magaalada muqdisho loo qaado oo saca hilibkoo kale imisaa la iibiyaa saca hilibka ee waxaa la iibiyaa walaalay toddoba milyan
waxaa jira geed hadda dhibaato badan soomaalida ku hayo garawaaga la yidhaahdo oo ama caligaroob qolad tiraahdo oo geedkaa midho badan buu dhalaa midhihiisa cidima cidima isticmaasho xoolaha intii calaalisaayey tarankaluu kasii qaaday oo meelahaas meeshuu hadba maaragtay uu digada dhiga waa yuu ka soo baxayaa geedkii waddanka wuu sii qabsanayaa Een, geedka laakiin dadkii waa sharaystay laakiin faa'iido badan buu u lahaan lahaa haddii faa'iidadiisa ay isticmaalaan faa'iidada waxaa weeye horta caleentiisa hadday qalasho xooluhu way cunaya oo waa la qallanjin karaa Een, midhaha soo baxaya dhaameelkaa iyo ka soo baxayana in la shiido neefku ma shiidi karo calooshiisa ma shiidi karo laakiin haddii loo shiido neefkana uu cuno brotiin fara badan buu ka helayaa uu ku cay- ku Oo, dhaaci lahaa.
sida galleydi oo kale loo Ha, shiido.
sida galleyda oo kale loo shiidaya maadaama marka maadaama ma- faa'iido badan uu leeyahayna hor dadku inay saa u isticmaalaan waxaa kaloo jirta dee geedka haddii waxaa jirta la- waa la shiidi karaa isaga laftiisa intiisa baarkiisa inta la jaro oo la shiido la qallajiyo xooluhu way cunayaan
ka dhegayso reediyow ergo idaacadda hiiraan weyn ee magaalooyinka beledweyne iyo buula burde oo gobolka hiiraana saddexda ilaa afarta galabnimo maalin walba waa tahay halkaad nagala socotaan waa raadiyaha ergo abaaro daran oo ka jira waqooyi bari waddanka kenya ayaa keenay in xoolihii la isugu keeno goobaha biyaha laga cabo halkaas oo aysan ka jirin wax baadihi taasoo keentay in xoolo badani ay wakhtigan ku dhintaan xuseen xasan warsame waa guddoomiyaha tuulada madiina oo galbeed ka xigta degmada dhadhaab qiyaastii lixdan kilomitir waxa uuna iiga warramay bal dhibaatada deegaankaas ka jirta hadda shan arag iyo waxay udhexaysaa eh, xudduudka eh, muddo gaasa iyo iyo iyo dhadhaab ay udhexaysaa ma garta maxaa deegaanka ka jira anow deegaanka dhib baa ka jira dhib baa ka jira muxuu yahay abaar baa ka jirta abaar abaar xoolihii wax arooraya ma laha meel haddii roob ku dhaco oo lagu cararana ma laha haddii roob hadda lasaga uu najasiyana meel loo guuri oo hadda ay gaari karaan maba jirtaba
waan gartay adiga ma xoolo dhaqataa tahay aniga xoolo dhaqataan ahaa tuulaha waxaan deganahay madiina xoolo dhaqataan ah saamaynta ay arrintani kugu yeelatay abaartu iiga sheekee aniga waxay igu yeelatay ariga eh, siddeetan iyo shan neef baa ayaga dhimatay anan kula hadlay ilaa goorma ilaa iyo adi bil bil horteed bil adi bishan hadda aan ku jirin dhexdeeda okay maxay u dhinteen baahi de waxay la qaayin male biyihii biyo inay kabadaan oo mashiinta ay kabadaan mawi wax kaloo ay ku darayin ma laha Een, waa gartay Eh, de waa waxa annaga hadda keligaan aan qabno tuulayna keliya inta tuulaya lagu xogtoodinba kulligaa waa saa xooleen waa gartay roob goormaa idinku dambeysay annaga roob waxaa noogu dambeysay eh, bishii sha- bishii waxaa waaye shacbaan shacbaan shacbaanka shacbaankiisi kale Ah, gugii hore gugi hore ha shacbaanka shacbaankiisi kale meesha hadda aan joogo roob ugu dambeysay maxaa marka ma adiga keligaaba mise dadka deegaankuna waa kula mid maya deegaanka waa ila qabaan waa la ila qabaa hotelka wixii carrada fadhiyo gaari gudane ilaa boronsiis cali kunne oo dhanka wajeer oo dalsan iyo hooley dheertu kulli waxa waa lagala qabaa muslimka oo dhan baa lala qabaa maxaa marka wax gacana miyaydan ka helin oo nidaam eh, xoolaha ama caws iyo wax loogu keeno maamulka haba yaraate e haba yaraate e wax dhaqdhaqaaqa ma hayno ilaahay unbaa noo maqan wax aad- hadda bini aadana wax noo keena malaha dhan dawla waxba noogu imaan degaa ilaahayna roob unbaa un deeqi lahay roob unbaa ummadda deeqahay roobna ma aana helin
Een, adigu guddoomiyihii tuulada tahay saa ii sheegtay een, adigoo miyadan maamulka ka tirsanayn aniga haa dee ama adiguba maxaa dadka wax ugu qaban weydeen de annaga maamulka maamulka annaga aan nahay maamul shacibeed waaye maamul shacibeed waaye maaha maal maamul dawladeed oo hadda hoos u dhacsan awood aan wax ku qabanno oo annaga aan wax kula imaano ma qabno ma garat waa garta sidan oo kale unbaan u qaylinaynaa ayaga ayagaa madaxa banaan iyo dawladda marka waan iskaga qaylin karna qaylinaha wax ku helin ma wiil wax hadda awood oo annaga aan- aan xafiis oo leenahay hadda aan annaga aan ku hadlayna ma laha deegaanku biyo waa leeyahay soo ma biyo way yaallaan biyo matoor baan haysanaa islaam relief khayr allaha siiya ay noo surtay baa noo joogaa oo haysanaa waa lagu nooli laakiin wixii shidaalkii lagu shidaayey yaaba dadka gacan lacagta wuxuu kala bixina ma laha oo lacagtii xoolihii lacag ma laha suuqna ma jiro xoolihii way baaba'ayaan marka dhibaatada kalena ma shidaalka xaggiisa aan qabnaa Een, ceelka biyihiisa ma xoolo dhaqatada ma laga iibiyaa haddee waxaa weeye shidaalka wax lagu gaday male awel waa laga iibsaya haddana waxa ilahay meesha taa lacagtii baa laga ayanoogay awel markay lacag hasteena xoolaha ugudbaya hagar mayna lahayn
so marka maxaa idiin qorsho ah haddee wax loo qorshaa male ilaahay in baan sugaynaa iyo dawladeenna ma garat deegaanada weli wax roobi ma ka da'een maya maya maya wax hadda roob oo dhaca oo deegaan ka dhacay oo maanta lagu darkaco ama aan gaari karna maba jirto haddii wax horta lagu aan ku gaari karna maba jirto annaga ilaahay inuu korka dushaada naga siimo wax xooloo dhaqaaqa ma laho bal xoolaha marka xaaladooda iiga waran dhu- deegaanka ma xoolo badan baa ku dhimanaya oo abaarta darteeda alla xoolo badan ilaa shan iyo toban kun oo neef ilaa shan iyo toban kun oo neef oo ari way ka cabaysa meesha maanta ma garat haye
ilaa hadda lix kun ama toddoba kun kudhiyaadna way dhimatay haddee xoolihii way iska turan yihin mogta markay meel roob ku dhacaan yaaba ninkii lacag heli karna gaari uu ku dalbashaa ninkii luku gaari karin intu wixii xununkaa iska reebo wixii dhaqaaqi kara luubiyaa mid meel roob ku dhacay oo loo carari maba lahaba marka xoolahan badan ee hadda baktiye aad ii sheegayso een, xagee baa baktigooda yaalla hadda wuxuu yaallaa meesha matoorka iyo ilaa meesha de- magaalada uurkeeda iyo waxoolii horta waa lasoo xaashiyey oo aa, wa- markay dhaqaaq waayeen meesha u gelin magaalada korkeeda la keena ma garat dadkii oo dhan maga- een, ceelka korkiisa isugu keeneen ceelka dadka haa ku- aroor ma geli karaan marka waa lasoo dhawaaday biyihii baa lagu soo dhawaaday marka baktiga meeshaa buu barayay okay roobka gugu s- s- wakhtiyadii hore saan oo kale ma idinka daahi jiri maya noogama daahi jirin noogama daahi jirin hadda maanta waaba yaabanahayba maanta waa yaabanahayba dhinaci maya maamul hadee qayliga abaarta horta wax iska digto adduunka idinka digto waa waa loogsoon yahay ilaa gaaris iyo macal wajaar iyo ummadda kulli sida u qaylisaa waa loogsoon yahay hadda wax la gaarsiinayo loo sheegayo ma waa wax la ogsoon yahay bay dawladda ogsoonta weeye laakiin hadee nin baa wuu iska hadlay dee ma aamusi karo soo maha waa garta waka nin dhibhayo ma aamusi karo adigu hadda een, carruurtaada iyo qoyskaaga waa imise qof Aa, carruurta iyo qofka waxaan waxaa weeye laba iyo toban qof waa hadda qof qofka aan la nool hadda laba iyo toban qof waay Ma- xagee xagee marka ka heshaa waxay cunaan iyo raashinka iyo xagee uga heshaa Aa, raashinka ilaahay jaahigiisa baan ka helay laakiin inta ka hor wixii annaga aan haysano kaasi wuxuu ahaa xuseen xasan warsame oo ah guddoomiyaha tuulada madiina oo ku taala galbeedka degmada dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee waddanka kenya halkaad naga dhegaysanaysaana waa raadiyaha ergo iminkana waa barnaamijkeennii tacab ee arrimaha beeraha waxaana idiin soo diyaariyey anigoo maxamed xasan ah kulanti wacan dhegaystiyaal barnaamijkeenna tacab ee maanta waxaan ku soo qaadanaynaa xilligan guga oo roobabkiina ay daaheen ayaa beeralayda dhulka waraabka ku sugani waxa ay sheegayaan in sidoo kale biyihii webiga oo mararka qaar ay sii adeegsan jireen inta aan roobabku di'in isna sannadkan uu dib u dhacay cabdixakiin cumar yuusuf waa nin beeraley ah wuxuuna ku nool yahay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan khadka telefoonka ayuuna iga warramay waxaanan wax ka weydiiyey bal daahitaanka roobabka iyo sidoo kale biyahan webigu saamaynta ay ku yeelanayaan xilligii beerashada waa la gaaray laakiin weli wax rooba oo bilowday oo tacab lagu gala ma jiro Eh, marka waxaa dib nooga dhacsan eh, xilliyadii roobabkii imaa jireen ayaa dib u dhacay sidaas darteed waxay sababtay inuu tacabkiina dib u dhaco adiga maxaa kuu qorshaysnaa inaad beerato xilligan guga xilligan la joogo hadda waxaa ii qorshaysan inaa beerto geley beertii ma diyaarisay oo abuurkii ma ku riday mise weli Eh, beerta waa la diyaariyey Eh, abuurkana waa lagu riday Eh, wixii daawo u baahneed oo oo xilliga abuurka la sii jiray oo fertilizer ahna waa la siiyey waxaa la sugayaa inuu roob ku do-o Eh, haddii oo roobka dib usoo dhac usii dhacana waxaa la qorsheynayaa in la waraabiyo hadda webigu waa sidee biyo ma keenay weli mise isna waa waa qalalan yahay weliga eh, sida caadiga ah gobolka hiiraan biyaha waxaa isbedelay salinitagooda ama dhadhankooda isbedelay oo waxay noqdeen dhanaan levelkoodana hoos oo u dhacay marka sidaas darteed laakiin beerihii waa lagu waraabi kari waaye welina waa sidii oo isbedel ma sameynin Eh, sida caadiga ah waxaa lagu yaqaanay shan iyo labaatanka maarso ilaa iyo tobanka abriil waa imaa jira biyaha webiga ayagoo eh, eh, ah noocii loogu talagalay in beeraha lagu waraabiyo laakiin hadda waxaa maraynaa ilaa iyo eh, saddex iyo labaatanka abriil aan maraynaa welina ma hayno eh, biyihii calowga ahaa oo sida caadiga ahaa beeraha loogu talagalay in loogu waraabiyo oo xareeda ahaa webiga keeni jiray xilligan haddii markaa een, roobkiina saas u daahay webigiina uusan weli biyo keenin abuurka dhulka ku jira hadduu kusii daaho Een, abuurka dhulka abuurka dhulku ku jira sida caadiga ah ma dhinto ilaa iyo oo maxay ahayd ii sheeg biyo hadduu helo wuu- wuu- biyo hadduu helo oo biyaha isku yaraadaan unbuu dhinto laakiin haddii uusan biyo wax biyo aysan taaban intii uu ka helayo biyo oo abuurkaas dhalasho uu ku sameeyo abuurkaas dhulka iskaga jiraya okay marka anaga waxaan rajaynaynaa inuu roob yimaado oo roobkaas uu noo soo dhaliyo dalagaas ay tahay rajada iyo inaan leenahay arrintan dib u dhacaahi marka sideebay saamayn idinku yeelanaysaa xilliga aad wax goosan jirteen oo kale iyo xilliga aad suuqgeynta ay samayn jirteen wallahi een, dib u dhacan waxay saameynaysaa een, dalagga xilligii oo uu la beeri jiray dib u dhacaya sidaas darteed wuxuu la kulmayaa een, xilli aan ku habboonayn bixitaankiisa ayuu la kulmayaa xilli aan ku habboonayn goosashadiisana wuu la kulmayaa een, sidaa filimada wuxuu la kulmayaa xili aan ku haboonayn suuq ahaan xiliga uu soo suuq gelayo xili aan ku haboonayn wuu la kulmaya haafasiga ama goysmada xiliga lasoo goynayo waxaa laga yaabaa gadaal xiliyada soo socda deyrta oo kale markay bilaabanayso inuu roobab la kulmaa laga yaabaa maadaama bugan dib u dhacay deyrtana hadday soo dhoqorsato waxaa dhici karta dalagii weli deerta ku yaalo inuu roobku ku deo marka caqabado badan ay u keeni kartaa waxaa fiicneed haddii webiga uu soo hormari jira haddii webiga soo hormari lahaa dadka beeraha way iska waraabsan lahaayeen kabacdina roobkay sii kaalmaysan lahaayeen marka haddii webigiiyo dib u dhacay roobkiiyo dib u dhacay waxay sababaysaa si toosa inuu dalagii dib ugu dhaco dalagii markuu dib u dhacana si toosa waxay u sababaysaa in uu xilligii loogu talagalay dalagii in la beero iyo xilligii loogu talagalay inuu hawsha si fiican u socoto oo dalagii bacriman fiican caradii leedahay oo wixiisa dhan isku toosan yihiin oo dhan dib ugu dhaco isla mar ahaantaasna xilligii goosashada xilli ka dadban uu soo go-o dalagii xilligii suuqa xilli ka duwanna uu soo soo maxayhday soo go-o marka caqabada ugu weyn waxay ka imaanaysaa webigii iyo roobkii uu dib iskula dhacay ama su-aal kale haddaan ku weydiiyo arrintan oo kale hore ma idiin soo marta sida caadiga ah waxaa lagu yaqaana webiga gobolka hiiraan inuu soo gaaro marki webiga highlandska ethoopia oo ka yimaado dhulka sare ethoopia oo ka imaanayo waa ugu horeysa uu soo gaarayo gobolka hiiraan waayo sidaas darteed xilligan ka hor gobolka hiiraan waxaa soo gaari jiray biyo xareeda oo kalarkooda fiican yahay oo ku haboon in beeraha lagu waraabiyo marka hadduu roobku dib u dhaco ma dhici jirin inuu webiga dib u dhaco laakiin marka ugu horeysa oo hadda aan arkayo waayo roobkii iyo webigii hal mar isla dib iskula wada dhaceen
waa gartay cabdixakiim beertaadu inteebay la eg tahay beerahi beeraha ilaa iyo laba beer waaye laakiin hadda midda aan hawsha ka wado ilaa iyo saddex hektar waaye kaasi wuxuu ahaa cabdixakiin cumar yuusuf oo ah nin beeraley ah oo ku sugan magaalada beledweyne haddaba intaas kadib abuurkan dhulka lagu rido ee wakhti badan ku jira muxuu saamayna oo yeelan karaa su-aashaas waxaan weydiiyey doctor maxamed xasan maxamuud oo ah khabiir dhinaca beeraha ah waayo dhulka markuu jiilaal dheer soo maro oo xilli roob la-aan oo dheer uu soo maro dhulka kulayl ayaa ka buuxa ciiddiina ma diyaarsana kulaylkaa faraha badan abuurka markaad ku rido abuurka walba wuxuu leeyahay biyo qiyaasa oo ku jira qaybta dhexe ee nolosha abuurka ay ka bilaabanayso kulaylka faraha badan markay ku rido biyihii yaraabaa ka baxaya biyihii markay ka baxaan abuurkii xitaa isagoo meesha kugu jiro wax shimbir ama cayaan kaloo kaa qaatay aanay jirin isagiibaa dhimanaya markuu meesha ku dhinto ilaa wixii yaraa biyaha ku jiray ee gargaarka ka heli lahaa dhulka hadduu yara cadar uu yahu yara qoyan yahay dhulka gargaar buu ka heli lahaa marka inuu soo biqlo dhulkiyo kulul oon biyo lahayn oo cadceedu aada usii kulushahay oo roobkii uu ka raago markay taa ku dhacdo intii yarayd ee martaa ku jirtay abuurka biyihii yaraa gudaha ugu jiray markay ka baxaan martaa way dhimanaysaa waxay kugu qasbaysaa marka xilliga dambe roobka uu bilowdo inaad ku rito see ugu wanaagsan marka waxa ugu wanaagsan usii daa cirka ha ku yara dhaco dhulka sii diyaarisi dhulka markaad sii diyaariso cirka in yar ha ku dhaco markuu roobka saa u yara taabto dhulka uu yara qaboobo markaa abuurkaaga ku rido ma ku ridatay markaa ama caws ha ahaado ama raashinkii la cunaya ha ahaado waxay noqonaysaa marka roobka dambe ku dhacay inuu si wanaagsan kuugu soo kiciyo marka cawskan oo kale hadda aan ka hadlaynay oo xoolahaan ugu talagalnay wuxuu faa'iideynayaa isaga iyo waxaa la isku dhex beeri karaa galaydii ama haruurkii iyo arabakidii galaydii iyo masagadii oo kale labadaba midkaan idhaahno waa lagu dhex beeri karaa see loogu beeri marka dhulka aad ku beerayso raashinkaaga ayaad hareeraha ka marinaysa ama geesahaad ka marin geesaha markaad ka mariso cayayaankii cuni lahaa oo u iman lahaa ama galayda ama arabakida ama haruurka iyo masagada midkaa doontaba adugu ugu yar kaa cayaanka u iman lahaa cawskana kaa qabanaya ukuntii halkaasuu ku dhalay cayaankii dixriga halkaasuu kasoo bixi galaydaadii iyo masagadaadii way ku nabadgaleen haruurka arabakida iyagoo nadiifaad helaysaa dhuuxan maaragtay geedka jiradiisa oo nadiifana waad helaysaa waa iyada qudheeda marka miraha laga gurto la cunayo inta la guraa xoolaha la siiyaa laakiin u fiirso xoolaha waxa aada siinayso haddii marka horeba cayaan ku degay oo tiro badan ay cuneen dhuuxaasi waa eber ama dabayshu markay dhacdo way jebinaysaa marka taa ayay ka badbaadinaysaa cawskaa marka intaasoo faa'iidaba uu leeyahy xitaa haddaadan ahayn beerl xoololey rasmiya ood beeraley caadiya tahay laakiin in xoogaa xoola aad leedahay ama wax yaroo ariya ha aado ama laba saddex neef ilaa toddoba neef oo loo ha ahaato geela iska badaaba isaga laguma dhaqi karo dhulka beeraha ah xoolaha iyaga cawskaas wuxuu ku noqonayaa wixii aad ka guratay beertaadii aada siiso cawskiina waad u guraysaa waad siin marka dhulkii isaga ayaa wuxuu noqonayaa mid ay kasoo baxaan raashinkii dadku ay cuni lahaayeen iyo calafkii xoolahaba labadaa faa-iidaba uu leeya cawska haddaan ka hadlaynay marka la sameeyo kaasi wuxuu ahaa doctor maxamed xasan maxamuud oo ah khabiir dhinaca beeraha ah wuxuuna ugu dambeeyey barnaamijkeenii tacab ee arrimaha beeraha anigoo maxamed xasan ayaa idiin soo jeedinayey waxaana idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
wax wasaqaysan oo qofka cabay amase uu cunay baa badanaa shubanka keena marka waxaan dadka u sheegayaa oon ku wacyigelinayaa marka koowaad inay macnaha ay nadaafada ku dadaalaan oo ay sameeyaan in maaragtay cuntada iyadoo kulul inay cunaan inay dabool saaraan cuntada ka hor in gacanta la dhaqdo kadib maaragtay musqusha markii laga soo baxa gacanta in la dhaqdo ilmaha saxarada markii maaragtay saxaroodaan kadib in maxay ahayde gacnaha ay dhaqdaan oo waalidkii ka dhaqay oo kale gacnaha uu iska dhaqo cuntada intaan la diyaarinin ka hor in ayadana gacnaha si fiican saabuun loogu dhaqdo qofkaan saabuun haysanina inuu maaragta dambas ku dhaqdo oo uu gacnaha dambas isaga dhaqo musqulaha la iska dhaqo maxaa la dhahaa maacuunka si fiican inta loo dhaqo dambas lagu dhaqo in la qalajiyo haddana waxyaabo badan macnaha qoyaanada iyo meelaha duqsiga ku badan oo kale duqsiga lala dagaalamo waxyaabahaas oo dhan maaragtay waa wax ka hortegi karaa inuu dhaco shuban biyo tiro badan marka waan u sheegnaa hadda wacyigelintaasi awoodanada dhan tahay baan yaan ku wadnaayo bukaanada noo imaada iyo kuwa bukaan socodka kale iyo wixii aan ka gaarno xaafadaha iyo waan u sheegnaa marka insha allah haddii shuban uu dhaco dabcan meeshaas wasaq unbaa kulley roobkaas iyo maaragtay waxyaabahaas badan oo khiyaanada ka imaanayo marka insha allah dadku inay ku dadaalaan in maaragtay waxaa iska nadiifiyaan oo carruurtoo kale cidiyaha laga jaro oo maaragtay saas oo kaleeto nadaafada aada loogu dadaalo ayaan ku boorinaya dadka haddii nadaafad badan la helo insha allah shubanka way iska yaraanaya ama maba jiraba
halkani waa radio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
waxaa inoo soo socda barnaamijkeennii xoolaha aanse iminka fiirinno bal hadalhaynta ugu badan ee dhegaystayaasha idaacadda ergo ay fariimahooda noogu soo duubaan waxaana inoo soo jeedinaya cabdixamiid cabdicasiis iyo cabdifataax maxamed mukhtaar
kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta hadalhaynta dhegaystaha oo maanta ay idiin soo jeedinayaan anigoo cabdifataax maxamed mukhtaara iyo cabdixamiid cabdicasiis marka hore cabdixamiid bal kusoo dhowow idaacadda maanta iyo waxa ka cusub dhegaystayaasheena waa tahay haddii aan fiirno waxyaabaha ay weli dadka noo sheegayaan berihan waxaan ognahay waxaa cusub roobabkii guga oo meelo kala duwan ka bilowda wadanka marka dad badan oo meelo kala duwan joogaan waxay noo sheegayaan in uu roobkii u da-ay inkastoo meelaha qaarkood uu weli uu roobka ka di-in oo kulaalkii iyo haraadkii iyo dhibaatooyinkii jilaalka uu weli hayo marka roobka dadka noo sheegay waxaa ka mid ah axmed yaasiin oo jooga togdheer wuxuu noo sheegay in ay nimcada roobka ay heleen oo haddeer barwaaqo iyo gugii ay wakti dheer ay sugaayeen uu haddeer u bilowday marka axmed wuxuu joogaa togdheer degmada dhagax dheer bal aan isla dhegaysano axmed iyo codka uu inoo soo duubay magacaygu waa axmed yaasiin xaashi faarax waxaan ka soo hadlayaa gobolka togdheer gaar ahaan tuulada dhagax dheer waxaan halkan radio ergo ugu soo gudbinayaa inkastoo raxmaadkii roobka guga ka cosbanaaday gobolada ilaahayna nagu fubay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin aada ayuu u mahadsan yahay axmed waan uga mahad celinaynaa dhegeystayaasheena doonaya inay nala soo xiriiraan waxay naga soo wici karaan lambarka gaaban ee labada kun iyo labayo tobanka cabdixamiidow maxaa inoo xiga waxaa sidoo kale jiro meelo kala duwan oo weli abaartii iyo biyo la-aantii ay weli kasii jirto waxaan soo wacay dhegeysta jooga caynabo wuxuunuu sheegay in ay biyihii weli dhib ku qabaan wuxuu leeyahay fuustada biyaha in lagu keeno sideed dollar oo xitaa marar qaarkood aysan helin sideedaas dollar ay ku helin biyihii marka waxaad dareemi kartaa kala duwanaanshaha wadanka ka jiro meelaha qaarkood dadka sida biyaha u heleen iyo meelaha qaarkood sida ay abaarha uga jiraan marka bale waxaynu isla dhegeysananaa cabdixamiid oo dhegeystahaas iyo sida ay biyaha ku gataan waxaanu joognaa meel la yaabo gobolka faraare caynaba ka tirsan oo aada iyo aada biyo la-aan baaxsani ka jirto roobabkuna aanay weli aada ooga diin dadkuna halka foosta ay ku marayso sideed dollar dadkaasoo kasoo kabanaya haddii eeba xog maayo waxaanu islaamka ilaahay iyo ummadda ilaahay ugu baaqanaa inay dadka wixii waxaystaay wax la soo gaaraan marka isu naxariisataan ayaa ilaahayna idin naxariisanaya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu radio ergo aad ayuu mahadsan yahay dhegeystahaasi oo inagala soo xiriiray caynaba waxaan rabaa cabdixamiid inaan weli weydiiyo bal waxa ka cusub dhegeystayaasheena kale iyo inay jiraan dhegeystayaal kale ee inala soo xiriiray
waa jiraan dhegeystayaal kale la soo xiriiray waxaa ka mid ah dhegeyste asagana soo wacay oo ka hadlayay tahriibta dhegeystahaas marka wuxuu la talinaa dhalinyarada iyo dadka isku daya in ay tahriibaan marka wuxuu leeyahay in ay dhalinyarada u baahan yihiin in ay wadankooda iyaga dhisaan oo horumarka ay horseedaan marka dhegeystahaas wuxuu fikirkiis ka dhiibanayay dadka tahriibaya mar walbo marka dhegeystahaas cod buu inoo soo diray waxaan koo tilinaa marka dhalinyarada inay isku dayaan tahriibka inay dalkooda iyo dadkooda ay si fiican oo wanaagsan kala dhaqmaan dalkoodana ay dib uhabeynta iyo dowladeeda ay dhistaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aada ayuu mahadsan yahay dhegeystahaas cabdifatax waxaa kaloo jiro dhegeysta isagana naga soo wacay nambarka gaaban dhegeystahaas wuxuu noo sheegay in ay yani wuxuu fikirkiis wuxuu fikirkiis ka dhiibanayaa ganacsatada oo mar inta mar qaarkood keenaan waxyaabo oo aan tayadooda fiicneen ama waxyaabo dhacay ama waxyaabo oo ay ka mid yihiin cuntooyinka rashiinka ama dawooyinka marka wuxuu leeyahay marka wuxuu leeyahay in ganacsatada ay ka taxadaraan dadka macaamiishoodii ay u turaan aysan u keenin waxyaaba ay og yihiin in ay tayadoodu ay dhaceen oo ay suuqa keenin asalaamu calaykum magacaygu waa ciid xasle xasle ku magacdeeda jooga ganacsatada soomaaliya kuwa badan ayaa waxa ay soo geliyaan waxyaaba sida shiraab oo kale oo dhacay oo yalahayd waxaan leeyahay ka digtoonaadaan shacabkana ha u naxariis guud ahaan xubintii hadalhaynta dhegeystaha oo idinla socodsiinaya anigoo cabdifataax maxamed mukhtaara iyo cabdixamiid cabdicasiis dhegeystayaal waa naga intaa xubintan oo kalaha intaynu ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo ammaano allah
aad bay u mahadsan yihiin cabdixamiid iyo cabdifataax oo inoo soo jeedinayey bal aaraada ugu badan ee dhegaystayaasheennu ay kaga doodayeen cododkooda ay noo soo duubeen
haddii aad joogto balcad iyo deegaanada ku dhow waxaad raadiyo ergo ka dhegaysan kartaa mawjadda efemta raadiyo balcad maalin walba saddexda ilaa afarta galabnimo
iminkana waa barnaamijkeennii xoolaha oo aan maanta ku eegayno bal wakhtigan oo lagu jiro xilliyadii hore ee roobabka saamaynta dhibicda roobku ay ku yeelan karto xoolaha abaartu daashatay ee tamarta daran waxaanan arrintaas waraysi kala yeeshay dhakhtar ibraahim xareed cali oo ah agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha ee puntland xoolihii oo tamardarro ku dhacday oo xooga caasooday hadduu roob oo mahiigaana yimaado xoolahaas eeto waxaa bilaabanaya cuduraa ku bilaaban kara waxaa ku bilaaban kara dhaxan iyo qabow badan baa ku bilaaban kara laakiin muxuu samayn karaa qofka xoolo dhaqataha
qofkaas waxa waaye hawsha ugu badan uu samayn kara waa meel oo tuulo ah inuu u dhawaado oo meel biyo leh matalan adigu ka khabiir ahaan roobkii iyo dhaxantan iyo roobka mihigaanka waxaan waa wax duruuf eeba keeno waa sax laakiin qofka isagu muxuu samayn karaa inuu magaalada usoo dhawaado waa gartay muxuu kaloo samayn karaa oo isku day ah hadduusan magaalada usoo dhawaan karin gobolada culimada qaarkood waxaa markuu roob dao waxay leeyihiin godod iyo meel ay galaan si aysan xoolaha roobka uga baabi'in gododkaasi iskaga xaloodaan meelaha oo buudaha ama tuugaga waxbay ka ka ab- ka ab- ka abaabaan ma garatay waa gartay ninkii xoogga lahaana oo ilaa saddexda boqol ama afarta boqol iyo laba saddexda si lahaa iyo baabuur ha ku qaato oo hadda meesha roobka da- etoobiya hadduu ka da-ayna waa ge- waa- waa- waa uu geyna isaga geeliisa dadka qaarkoodna waxa waaye balqamaal waaye oo xoolahooda balqamaal waxa waaye caws iyo galli iyo waxaasay siiyaan iyo wax iyo timid iyo waxyaalo kal kale oo meelaha ay kasoo heleen ninkii labaatan oo balqamaal haysta oo caanihii suuq kaysanaya xoogaa inuu ku sugo guga waa dhici karta
Een, waxaad ii sheegtaa hadda een, waa sidee xaaladda xoolaha ee puntland ama deegaanadaas welina aysan roobkii ka bilaaban iyagu wallahi horta xaaladdu waa waa xun tahay oo waa liidataa abaar xunna waa jirtaa hadda roob oo hadda weyn oo la sheego oo ka da-aa gobolada puntland xataa sanaag hadda shalay waxay sameynayeen roob doon bay sameynayeen meelo yar marka inta ay bishii hore ayaa xoogaa waxaa ka da-ay dhankaa buuhooda iyo ceel afweyn iyo dhulkaas xitaa xoogaa roon ay ka da-ay wixii mudug jooga iyo wixii nugaal jooga meesha u yaaceen sida ogsoon tahay dadka reer miyiga ah ma laha ma garanaysaa siyaasad kuma jiraan hadba waxay dad isleh oo wax wada dhaqmayo oo oo dhulka hadduu roobka doo qolda imaanaysa oo wax problem ka jira ma jirto laakiin hadda inta aniga hadda qardaan joogaa garowe waan ka imi roob hadda aan sheegno oo da-aya ma jirto marka anaga hadda mushkilada ah, hadda hawsha aan ka wada halkan waxa weeye dadka sida ogsoon tahay dadkii eh, xoolaha badnaa lahaan jireen xoolo yar baa usoo haray waa gartay badanaa qalbadiyaha biyaha lagu shubto oo konton fuusta qaada waa gartay marka loogu talagalay dadka danyarta ama xoolihii ka dhamaaday ama xoolihii u hareen magaranaysa konton iyo labaatan iyo soddon kan ugu badan uu yahay sideetan ama boqol baa loogu talagalay qalbadiyada tanbal in oo eh, intii roob la helaya ama haddii roob la helo inay biyaha ku shubtaan oo meelaha ma garanaysaa haddii ilaahay roob fiican la siiyo dadka badanaa waxay usoo dhawaadaan magaalooyinka siday eh, caanaha iyo waxay haystaan iyo ay u iibsadaan marka dhibaatada badanaa abaarta waxaa keena eh, intii ba- hadduu roob xoog la do waxaa laga soo hayaamaa meelaha xoogaada biyaha leh waxaa loo soo hayaamaa mee- meelaha magaalada u dhow marka mushkilada taaganta hadhowdii markii ay xoogaada magaalada u dhow ay dhamaystaan dib uguma noqon karaan dhulkii fogaa oo cooskii oo aada u tiro batay ee laga heli karo qalbidadan hadda qaybinaynaa waxaan u qaybinaynaa dad horey loo qoray lix toddoba bilood ka hor baa hadda rabna inaan ku aadino markii roobka oo da-o in ay biyaha ku shubtaan si ay xoogaa u badbaadaan xoogaha yar xoolaha yar ay haystaan
oo sidaas awgeed baan hadda qarno u joogaa eh, barigaasaan aadaya qalbadidaasaan qaybinaynaa annagoo la xiriirnay guddoomiyaasha degmada hadda ka hor aan leedahay dadka ugu liita noo soo qola Eh, dadkii ugu liitay ah, lambaradoodii baa la wacay dadkii aan ka qabanna waxawe waa u haysaa marka wixii baa hadda aan hawshaasaan ku jirnaa abaartuna haddee ilaahay baan ka sugaynaa roob dadkana waxa waye waxaa la yidhahdaa xoolo dhaqato ma aha dadkeena waa xoolo raacato sababta oo tahay ninka hadduu xoolaha dhaqanayo waa inuu farm leeyahay biyaha lix bilood wuxuu cuni lahaa inay u keedsan yihiin kaasi wuxuu ahaa dhakhtar ibraahim xareed cali oo ah agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha ee puntland oo iigu warramayey khadka telefoonka wuxuuna ugu dambeeyey barnaamijkeennii xoolaha iyo guud ahaanba idaacaddeenii
idaacaddu waa ergo aramida bay wadaa
dhegaystayaasheenna qaayaha lahow intaa waxaa ku eg idaacaddayadii maanta oo aad ka dhegaysanayseen mowjadda gaaban ee lix iyo tobanka midirbaan una dhiganta toddobiyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan megahartis waxaad kalood naga dhegaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo dot o r g tan iyo ismaqalkeenna dambe waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu halkani waa raadiyo ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada
ayay u adeegayaan